halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington shan wariye oo isugu jira shaqaalihii iyo maamulkii idaacadaha sky f m iyo suxufiyiin ka socda radio shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa ka degay dalka talyaaniga kadib markii ay ka heleen halkaasi magangeliyo shantan wariye ayaa muddo waxaa waday hanaanka ololaha loogu soo saarayay soomaaliya ururka saxafiyiinta ee dalka talyaaniga haddaba sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay wariyaashaasi kadibna nooga diyaarisay warbixintan
suxufiyiintan oo ay dowladda soomaaliya horey ugu xirtay magaalada muqdisho ayaa waxa ay gaareen dalka talyaaniga kadib markii ay halkaasi ka heleen magangelyo siyaasadeed khadka telefoonka ee magaalada rome ayaan kula xiriiray iyaga oo markaasi wada joogay habeenkii labaad ee yurub ay ku hoydaan maxamed bashiir oo ah tafaftirihii idaacadda shabeelle siddeed biloodna xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib isaga iyo afartan wariye ee kale waxa ay ka degeen dalka talyaaniga waxaana weydiiyey sida ay ugu suura gashay inay gaaraan dalka talyaaniga waxay iigu sahlanaatay walaal adigoo mahadsan dadaal ururka qarankinta talyaaniga ee f n i s ay sameeyeen oo ku aadan inay nagu casuumaan shirweyne looga hadlayo madax banaanida saxaafadda horta ee dunida ka jirta gaar ahaan midda soomaaliya iyo tacadigii xoogga lahaa ee loo geystay warbaahinada shabeelle iyo sky f m ee ku yaala magaalada muqdisho runtii muqdisho intaan ku sugnayn tacadiye iyo dhibaatooyin xoog leh ayaan la kulmay shaksiyan ani ahaan iyo wariyaal kale oo idaacadda shabeelle ka shaqaynayay saddexdii sano ee ugu dambeysay taasi oo aan kala kulanay dowladda federaalka ee soomaaliya marka runtii farxad ka duwan tii muqdisho oo amnigeyga khatar ku ahayd isla markaana digniino ugu dambeeyey sida saraakiil hay-adaha amniga dowladda gaar ahaan nabasugidda ka tirsan ay siiyeen laigu sheegay in laidilayo mid ka duwan tii muqdisho aan ku haystaan hadda ku haystaan magaalada rome ee waddanka talyaaniga maxay ahayd waxay khatarta ugu badan ku gelisay ee muqdisho aada kula kulantay runtii khatarta ugu badan ee muqdisho aan kula kulmay waxa ahayd in gaadiid dagaal laigu soo weeraray in la iqabtay in godka jilacow la igeeyey in la ijir dilay oo maase la igu dhejiyey maxamed bashir idaacadda shabeelle waxaa lagu xagliyaa ama markaasi ay dowladda ku xaglinaysa in warar been abuura la sheego xilliyada qaarkood waxaan jirin ay abuurto ay kiciso adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii dhinaca wararka iyo barnaamijyada ee idaacadda dabcan ma jirtaa in adinka qudhiina ka badbadin fara badan iyo kutumasho xagga xorriyatul qoolka adinka dhankiina aad sida kale u adeegsanaysaan walaal wax ka jira ma lahan idaacado badan baa ku yaala muqdisho qofka haddii xitaa weriyo saxafi qalad wuu ka dhici karaa laakiin in la koronteeyo oo la jir dilo ma ahan sida nagu dhacday oo markhaati madoonto aanu ahayn oo cadeymihii muuqdo oo nabaradii yaalla cadeymahoodii aanu hayno si lamida maxamed bashiir ayaa waxaa isna dareenkiisa iiga warramay maxamuud daahir maxamed maxamed carab oo ahaa agaasimihii sky f m ee magaalada muqdisho muddo dhowr bilood ah isna xirnaa zara aad baa umahadsan tahay romo dhawaanaan soo gaarnay magaalada caasimada u ah dalka talyaaniga runtii rabaa inaan kuu sheego in dareenkayga aad ugu wanaagsan yahay aadna aan ugu faraxsan nahay in magaalada roma aan joogno tiam ilaa shan wariyaal ah oo ka kala socda idaacadaha shabeelle iyo sky oo laba idaacadood oo laisla leeyahay ah kana furan magaalada caasimada ee muqdisho bahda sky f m ilaa saddex xubnood aan nahay shabeellena waa laba xubnood waxaan u mahad celinaynaa ururkayiinta qaranka ee talyaaniga oo casuumaadan inoo fidiyey waxaan sidoo kale aan u mahad celinaynaa bahweynta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto oo garabkeena mar walba taagnaa arrintanna waxay ku timid dhibaatooyin iyo tacadiyo la soo gaaray oo aad og tahay ummaddana ay og yihiin in muddo todoba bilood ah aan xirneyn anakoo aan wax xukun aan helin akhiiranna maxkamadii go-aan ay ku gaartay in ganax lacageedna la dul dhigo khaasatan aniga hadda waxaa lii ganahay laba kun oo dollar lacag dhan iyo intaan xirnaa intaan xirnaa waktigeeda garsooraha kumuusan dhaba dhawaaqin toddoba biloodna qofka muwaadinkaa iskama xirnaan karo ilaa in la xukumo mooyaane marka gabar soomaaliyeed oo kamid ah ururkan suxufiyiinta qaranka talyaaniga talyaanigana ka horgasha shukri saciid oo runtii door muhiima ka dheishay in shirkan maalinta jimcaha dhacaya inaan ka qayb galno anagoo shan wariyaal ah soomaaliyeed ah dhalinyaro ah in magaalada caasimada ee muqdisho aan kasoo baxno uganda aan soo marno turkiga aan soo marno romana aan imaano fiiso talyaanigana aan ku nimaano runtii waa arrin cajiib ah shukra ciise oo ah gabar suxufi ah oo soomaaliyeed kana shaqaysa wargeeska the republic ee kasoo baxa dalkaasi talyaaniga ayaa qayb weyn ka geysatay inay dhalinyaradaasi shanta iyo saddex kasii horeysayba oo ay ka mid ahayd gabare wariye ahayd ee kasoo saarta magaalada muqdisho isla magaalada roma Roma ayaan khadka telefoonka iyana ku weydiiyey howshan intii ay waday iyo sida ay ugu hirgashay abay wallahi muddo dhoor ay igu qaadatay ee waa hawl aan wax badan kasoo shaqeeyey laakiin ilaahay amarkiisa ilaahay waa igu guuleeyey darkeed aniga ururadan joornaal weyn oo sida la republica iyo raadiyo weyn oo raadiyo radicaal iyo joornaalada ugu waaweyn iyo raadiyaasha baan anigu ka shaqeeyayo ka hawlgala ururadana waa ku jira waa iyaqaanaan waa ixtiraamaan marka ilaahay amarkiisa wax fudud ma ahayn inaan laba sano oo isku xigta aan maaragtay intaan probose oo waxaa jira waxyaabaha laba sano oo isku xigta waxaa jira dhaqaale oo lagu dashayo ama efforti lagu bixiyo in maaragtay loogu talagalo dadka tacadiyada adduunka lagu sameeyo ay maaragtay ay ay loogu talagalay ama invitationo loogu talagalay hadda waxa weeyaan waxyaabahaas laba sanadan sano anigu brojeed oon soo jeediyey oo labaduba uu soomaali ku salaysan yahay yaan ku guulaystay loogu tabaruco oo oo soomaaliya marka waxa ugu weyn oo soomaaliya na haysta caqabada waa fiisaha anigu fiisahan baan xoogayga saaray iyo incomekii ku dhici lahaa ilaa iyo hadda cid igu caawisay ma jirto formal oo siyaasad ahaan baa laigu caawiyey oo brojeedkiibaa lai ablaygareeyey laakiin finansiga iyo wax walba iyo xooggii iyo galay iyo wixii aniga maaragtay ku qaybay laakiin ayagu siyaasad ahaan bay igu raaceen oo igu ayideen oo igu garab galeen wariyaashan ayaa qaarkood xirnaa muddo ku siman dhowr bilood waxaana maxkamad ku taalla magaalada muqdisho ay xukuntay inkastoo markii dambe qaarkood ay raacfaan ka qaateen tirada wariyaashana ee lasoo qaaday ee shanta ah waxaa kasii horreeyey saddex kale waxayna taasi ka dhigaysaa tiradii ugu badneed oo wariyaal ah oo mar qura ka hela magangelyo dalka talyaaniga inkastoo qayb weyn ay ka qaateen ururka dalkaasi talyaaniga ee suxufiyiinta ururka suxufiyiinta ururka suxufiyiinta caalamiga ah ee dalkaasi talyaaniga aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a